فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana u wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan caawa oo jimco ah waxaad ku maqli doontaan dagaal beeleedyo ay dad badan ku dhinteen tuulooyinna lagu gubay oo ka socda gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid a culimmada soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi oo ku baaqay in dagaalada la joojiyo ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan maamulka cadanle oo sheegay in dhulka dowladda federaalka ay haysato ee shabeellaha dhexe uu yahay mid aan nidaam ka jirin isagoo si gaar ah uga hadlay dagaal beeleedyada raagaceele iyo cadanle ka socda buuq iyo sawaxan harayay baarlamaanka puntland xilli uu jiro qorsho la doonayo in mooshinka furista dastuurka lagu dhammeeyo meel ka baxsan garoowe wararkii ugu dambeeyey xiisadda halkaa ka taagan ayaad dhegaysan doontaan maamulka jubbaland oo si adag uga digay bixitaanka ciidanka atmis islamarkaana sheegay in al-shabaab ay la wareegayaan goobaha ay ka baxaan mid ka mid a wasiirada maamulkaasi oo hadlay ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan markaska faallooda arrimaha afrika oo sheegay in koror uu ku yimid weerarada xarakatu shabaab ulmujaahidiin xilli atmis ay ka baxayaan soomaaliya warbixin umuurtaa ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee xalay iyo maanta dhacay ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa saddexda bisha muxaram sannada cusub kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga kusoo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan dagaal beeleedyo dad badan ay ku dhinteen tuulooyinna lagu gubay ayaa ka socda gobolka shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maalintii afraad maleeshiyaad beeleedyo ay ku dagaalameen deegaanada u dhexeeya degmooyinka cadale iyo raagaceelle oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe wararka ayaa intaa ku daraya in dad ka badan labaatan ruux ay ku dhinteen dagaalada ka socda degmooyinkaasi odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qayb ka mid a ciidamada halkaa ku dagaalamaya ee u abaabulan habka qabiil ay yihiin kuwa uu hubeeyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh waxa ay isku haystaan dhul daaqsimeed ku yaala goobaha lagu dagaalamayo mana jirto wax isku daya ah oo socda oo lagu xalinayo amaba lagu heshiisiinayo qabaa'ilada halkaa ku dagaalamaya oo marar badan uu soo noqnoqday dagaalka u dhexeeya haddaba odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ku baaqeen in si deg deg ah loo joojiyo dagaalkaasi iyagoo tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey waxyaabaha ay isku haystaan dhinacyada halkaa ku dagaalamaya kusoo dhowaada waraysi idaacadda alfurqaan uu siiyey nabadoon cabdulaahi cali caraa'il oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحل آه، بدائية وجه اللواء المعركة رضا حل قاعد جوكا جهاتك اللي رضا هي دين كوزي دفاع رضا هي وجهة ان دين كوزي الوسط الدولي عدان يمدوه يكسر الدولي قفايلو يدياردون لحيو يتنقيو ummadda muslimka meel lasku lasku baabi'inayo iyadoo laba qayb loo kala fiirso qaarna murtadii laga dhigay gaalada garabsada layidhi qaarna muslimiin ee diinka difaacayaan maanta iyaga dhexdooda isku noqdaan isbaabi'iyaan dhex maamood todoba maamood ilaa muddo bel ay isbaabi'inayaan wax aad looga xumaado waayo waana wax nasiib dara ah waa gartay maxay isku haystaan marka qabaa'ilada wax xog ah ma ka hesheen
waa walaalow waa ka helnay hadda ka hor mar baa beer la isku dagaalay hal beer meel dhul ah oo soojin ah waa ii soo xadguduftay iyo kuma soo xadgudbina mar la isku dagaalay marka waxaa dagaalka horiyey oo ka qayb qaatay nin caamil ah oo joogay degmada cadale oo muuse yahuud la yidhaahdo maalintaa way duulada lagu sameeyey qolooyinka dhinacaas ka soo jeeda isagoo markaa qabiil markaas labada qabiil qabiil kamid a ka dhashay ayuu tignika u diray meeshaasay ka dagaal galeen meel wadaa la isugu yimid dad banaana maalmahaas ku baaba'ay ujeedada ugu horreysay marka hore laisku qabtana dhulkaas u ahay ma fahamti marka xilligaasi ka waran sidee baa loo xal xaliyey
xilligaasi waa si oo buusbuus ahoo aan mana caddi mana madooba caydi lagarle cadlagarle la sheegi karaa lagu dhameeyey harakada waa u yeertay iyadoo markaa doonaysa inay arrintooda gasho ayaa dhan caamiliin ahoo gobolka shagaala dhexe ka socda ayaa arrintaas ku soo baxay iyo qolooyin kaleoo eeganaya qabiilka mudulood oo iyaguna sababilo caamiliin ah oo xasan sheekh qolada caamilka oo xasan sheekh u ah ayaa odayaal sheeganaya soo baxeen qolooyinkaasaa meesha yimiday iyagaasaa dad kaqaabkiisu waa inay qolana wax siiyaan oy laaluushaan qolana ay maaragtay ai sheeg waa gar waa lagaa gar leeyahay ay yidhaahdeen qolada kalena ay yidhaahdeen intaa hub kala bax wixii kaa maqnay intaa kala bax inay yidhaahdeen waay waa lasii huriyey codad oo la lamuusay bukaaraa loo duugay oo god beena lagu duugay asagoo madaxii ka muuqda madiina dhulka ay ku jiraana looga tegey asbaabtina maanta midda hadda taagan oo maalin dhawaataa lagu dagaalamay maantana la isku baabiyo tuulada lagu guray ayay sababtay marka waya inta badan dagaalada waxay ka dhacaan nabadoona meelaha ciidanka dawladda ay joogaan qaarkood iyaga ayaa hubeeya way ku lug yeeshaan faa'iidada iyo danta ugu jirta maxay tahay qolyaha shisheeyaha ku daaban
faa'iidada danta ugu jirta wa way weyn tahay waayo horta marka ugu horreysay su-aasha ugu weyn oo la isweydiye waxay ahayd qabaayilo meel degan ee la yidhi waxaad naqonaysid macawisley ee qoryo maqaarna la siiyey qaarkood kamida waxaan hadda haynaa inkastoo hadda carab ku dhifanayn ilaa lixdan qori la siiyey hadda ka hor oo si gaalmaa loogu keenay qaarkood waxaan ka warhaynaa xilligaas in gaarin noocaah loogu soo raray rasaasaan ka warhaynaa ee biyacadda lagu qabtay qabaayilada qabiilka gooya oon ku jirin oo qabtay aan ka warhaynaa danta ay kala hayeenna waxay ahaayeen labada qole in hees qabtaan isku dir si aysan kuugu jeedin dantaadana ka fushowa waa isku dir adiguna dantaada ka fusho maogii xilligan xilli maaragtay ii sheeg dan qabiil la qabasho waayaan ba dan diimeedna ma hayaan dan qabiilna ma hayaan wax dadka loo hubinayo ka barxaan ummadan la baabi'iyo shabaabaa la idin wadaa iyo hubka qaata idinku maaragtay isku difaaca waa isdila hadday isdilaan oy meesha ka baxaan gundigaa la rabaa in degaan looga dhigo ama etoobiya degaan looga dhigaa la rabaa danta guudeeda leeyahay waa dalkaa in ummadda degan oo mushakada soomaalida ah in la tirtiro ama la yaraado in la gumaystay kasoo hortaa ujeedo kalama jirto ka dhaqan ahaan idinku ma u istaagteen inaad si un aad ku dhex gashaan amaba aad kula xiriirtaan si dagaaladan loo joojiyo ma isku daydeen walaalo markaan marka ka horreysay telefonaadkaan kala hadalnay berigaas beri hadda xamladu ay bilow hada ahaad xamla taagneeday dhankaana dhulkaan dhaxay isku soo abaabulayeen oo xamal ay isku diyaarinayeen nooma suurtagelin inaan goobiyo tagno se noqotee si guuda aan ula hadalnay khiyaarta iyagoo aan niri ciddii dood qabtana ha timaado qoladii kalena halla waxayaa niri oo qaaradood xataa laga wacay degmada aadi gobolka shabeella dhexe degmada aadi marka xarunta aheeda laga wacay oo ay soo diyaargaroobeen oo ay qaarkood yimaadeen haa cimadan guud iska dhacday oo diima dagaalka ah oo xasan sheekh u abaabulay kadibna maba joogsanba waa lasii hurinay maalin maalin ka dambeysa waa lasii hurinay ilaa kasaraa caaw hadda ay joogteen tuulooyin la baabiyo dad badan oo meesha ku baabao qaarkood hadday maqan yihiin sidaan kawaraya waya fursaddan adoo ka faa'iidaysanaya maxaad hadda kula leedahay qabaa'ilada halkaa ku dagaalamaya fariintaad u diraysaan maxay tahay waxaan leeyahay dad la dilo waa ka badan yahay ummad dirisa iyo ummad muslim waa ka badan yahay haddii qoryo ay afaysan yihiin xasan sheekh oo qoryadiin dhiibay ama ishagaa le qoryadiin dhiibtay waxaan waxaan leenahay annaga dhaqankii ah qoryaha na soo qaado camalkii afurmaa dagaalka oo diinka ilaahay lagu difaacayo cid walba diinta lagama le iyadaa diinta dhisatay dawla ugu nikaaxiyey iyadana waa ku nikaaxsatay awlaadeeduna way ku nooshahay salaada wuu ku dukadaa wuu soonka waa maaragtay waa ku somaa xasad dhinaqata waa u xajiya zakada waa ku bixiya in maaragtay sheeg oo maanta marka jihaadkii uga qaybgeli waayo waa doqonimo waxaan leeyahay marka waxba yaan la isku kiin jeedinin haddii adinka la isku kiin jeediyo labadiina aad isbaabiisin idinkoo qowmiyad dirisa ah isku af ah iskuna diin ah dhaqan ahaanna wadaago hal beel ka soo jeeda oo abgaan la yidhaahdo dhibaatada waxay noqonaysaa beri ka maalin meesha iska kacayeen in ama etoobiya lasoo dejiyo ama baarka lasoo dejiyo allah waxba idinkama maqna dhulkaanu ilaahay asagaa iska leh asagaa abuuray asagaana yani noo sheegay inuu dhaxlayo oo oo asagu uu harayo cid walbay ka dhimanaysaa dulaan maanta ku dagaalamaya waa been lasoo dhoodhoobay waa isku doon qabiyey waa isku doon laba walaaloo laiswarkeen waxaan leenahay dhulku meeshuu ku haraya ciddii iska kay dilduulkala iga kaa daranow war maanta waxay joogtaa iska kay dilduulkala iga kaa darane cidda caqli leh oo ilaahay uu waafajiyo waxaan leenahay sikayda duulkana iga qaadan ha jiraahdo ha joojiso dagaalka ha la joojiyo dagaalka ilaahay dartii ha loo joojiyo in walaalo laya ha loo joojiyo in kutubka ilaah idinka dhexeeya ha loo joojiyo ha la iska kaa dilo dad kalaa kaaga daran etoobiya kaaga daran uganda iyo burundiya kaaga daran maraykana kaaga daran turkiya kaaga daran cumilada hadda u adeegaysa oo ama qabiil ahaan kula dhalatay ama beelaha kale oo diriskaaga ah maanta u adeegayse hoos isaga kiin shuqaynaysaa kaaga daran waxaan idin leenahay ilaahay looga boqo ha laga bixiyo qoraga xabadda dad walaalaatin wadahadala idin furan kitaab qur'aana yaalla xukum ilaahiya yaalla ciddii dhulka dabad u qabtaahe ha dhigata meel dacwo ha furato meela meelaa jirta akheerta waxaan leenahay ha nala soo xiriiraa dadka dhulka hadday isku heertaan cid walba wixii ay tabanaysa nala soo xiriiraano hadda koor way ogyihiin cabdalla caroole iyo celi alkowtaraan isugu keennay waa u kala qaadnay mirgii dadkii dhintay hantidii baxday wixiina waa u kala qaadnay ilaahay fadligiisay ku noqotay walayada islaamka u goobjoogneed xarakat xarakat almujaahidiina yani amarkaa bixisay annaguna waan fulinay ilaahay baa ka markaati ahay waa loo kala saxiixay waa lagu kala degay shaksi waa dhacayaa inuu khaad galo oo qof qof wax u geysta qabaailadii isu duulayay barnaamijkooda waa damay maantana waxaan leenahay xukunka diinka islaamka ma tegin kutubka ilaahay waa yaallaa ha loo soo dacwo tago ha la joojiyo dagaalka cid walba cidda kale waxa ay ka qabto xag ilahay hoostiisa ha keento asagaasaa dadka ku kala qaaday intaasaan usoo jeedinaya maamulka hirshabeelle iyo dowladdaba xubno u hadlay waxay ku baaqayaan dagaalka in laga joojiyo ma ka dhabbaa ma u naxayaan dadka halkaa ku dagaalamaya sheegashadooda ka waran
maya maya maya maya kalla waxaan leeyahay haddii ay u dhaxayaan markhaatiyay leedahay goob weynay aheeday ummadda muslimiinta ahee deegaanada deegaanaa ka goob jooga waxaan anigu hadda maahan joogo biyacadda ma joogo ummadda biyacaddaa la weydiin karaa gaari nooha gaari nooha ah oo sida rasaas iyo hul qoryo ah in biyacadda lagu qabtay oo weliba ciidanka murtadiinto meesha joogaay ay arkeen nimankii waday ayaa qof walba tiri aniga waa la iisoo dhiibay hirshabelle la iisoo dhiibtay ayaa maaragtay cad waa la weydii karaa idaacadu way wareysan karaan dadka biyacaddo jooga dadka qabtaa hadda nool meesha lagu qabtaa cadow waa biyacaddo dan ay ka leeyihiin hadla joojyada ma jirto waa afka afka afka afka baarkiisa waay afka baarkiisa xurriyaha dusheeda say saas maaragtay ugu tirata camal waay afka kama imaan dhexdiisa kama imaan qalbigeena kuma xira ujeedada waa ha ha ha ha sii huro waay ha sii huro waay ninka hub keenay risaas keenay ee lixdan qori dhiibay maaragtay isha tignikadii ritay cadaana ka soo tagtay ee ka dagaal gashay tuulooyinkii ku yila raagacelo agtiisa galbeedkiisa ku yilay walaalow gacali wax dana oo uu ka leeyahay dadkaas inay heshiiya ma jirto waa sii hurin iyo maaragtay afka baarkiisaan leeyahay ugu dambayntii n nabadoona n dagaaladan waa ay soo noqnoqdaan weliba shabeellaha dhex marar badan waa ay dhaceen meelo kala duwanna waa ay ka dhaceen waxgaradka iyo culumaa udiinka gobolka iyo dadka n dheergaradka ah ee beelaha kasoo jeeda dagaalamaya iyagu si gaar ah maxaa la gudboon oo aad usoo jeedinaysaa waxaan usoo jeedinayaa ummadda muslimiinta waxgaradkeeda culimaaudiinkeeda barbaarweynaheeda inta nabadda jecel waxaan usoo jeedinayaa dagaal wiil kuma dhasho wuu ku dhintaa diinna maahan in qof la dilo ilahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay waman yaktul mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalida fiiha wagadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima loo leeyahay ilaahay waa sheegay qur'aankiisa oo ku sheegay ciddii wax disha waxa ay mudan tahay iyo meesha ay tegayso midda ugu weyna lacnada ilaahay ku dhacaysa waaye diiggaasay daadisay diigga na waxa lagu daadi karo qur'aankaa sheegaya waa cad yahay ninkii inuu qof dilo waa loo dili karaa yani uu noqdo jamaacad uu ka baxo jamacadda islaamka uu ka baxo na waa loo dili karaa inuu yani zaani soo guursado uu noqdona waa loo dili karaa saddexdaas anagu ku hayna waxay kasoo hera qabaa-ila loo dila iyo nin aan la aqoonina lagu dila iyo nin qabiil ka tirsanaa wuxuu hadleeya dad loo baabi'ina caqli maaha diinna maaha caqliguna ma suure waxaan leenaha marka akhyaarta iyo waxgaradka iyo culama udiinka waxaan leenahay ha loo istaago arrinkaas arrinkaas fid buu soo wadaa fidmaduna ma waxay noqonaysaa mid aan ku koobnayn cidda wax samaynaysa noqonaysaa berri waxay camimi doontaa ummadda deegaankaay camimi doontaa mana baaqanayo dulmiga yani qofka muslimka ah loo geysanayo ma baaqanayo haddii qabiil dulmi geystana ma baaqanayo qabiilka ma baaqanayo haddii shaksi shaksi dulmi u geystana ma baaqanayo beryaha uu ka maqan yahana waa godob u taala ilaahay waa ka argoynaya wayna wayna dhici doontaa waa la arkaya alla marka inta aan cuqubi meesha ka dhicin akhyaarta guud ahaan u istaaga qabiilka wax dulminayo ka joogo akhyaartaada kaa celiso culmudiinkaaga kaa celiso waxaa lena culumay culmaudiinay idinkaa qabiilka ka dhaarteen qabiilka haddii wax dulminaya ka celiya akhyaaray waxaa leenahay qabiilka idinka ka dhaarteen haddii wax dulminaya ka celiya waxaan leenahay marka guud ahaan qabiilka haddii laga soo gudbona qabaa'ilada kale ku meersan waxaan leenahay dulumku hadduu shaksigan ka gudbo qabaa'ilkan hadduu ka gudbo ee aad ku fiirsatay imaamuhu wax dulminayaan imaamuhu wax dilayaan kuma koobnaa doono ee kufirsigaad ku fiirsatayna idinkana waajib idinku dulfudin doona idinkana caraha laydinku dhici doontaan leh marka ha loo istaagaan leh adarga cali nabadoon cabdullaahi cali caraayo oo u waramayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuu kaasi ahaa sidoo kale culummada diinta islaamka ayaa iyaguna waxa ay soo jeediyeen in la joojiyo dagaalada ah caawo idaacadda alfurqaan waxaa u waramay sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد dareenkeena ku aadan dagaalkaas qabaailka dadka muslimiinta islaynaya waa dameer ritiiraanya la wey runtii aada wax looga xumaado maantoo ilaahay subxaana wa tacaala jihaad uu maa soo nooleeyey dadkii muslimiinta gaala ay la dagaalamayaan meeshii ay gaalada ku bixi lahaayeen xoolahooda iyo maalkooda iyo dhiigooda inay iyaga islaayaan waa nasiib dar runtii oo gaalada ay dhex joogto dhulka ay gumaysanayso shareecada ilahay la dagaalamayso muslimiinta ay isku dirayaan inay maanta amarkii gaalada ay qaataan oo gaala ay adeecaan oo iyaga islaayaan oo waxay gaaladu rabtay ku farxaysa weeye arrintaa aad baan uga xunnahay waxaan ugu baaqaynaa guud u jeedinaynaa dadka muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala inay ka cabsadaan dadka muslimiinta inay isdagaalaan xaaraam weeye alqaatilu almaqtuulu fi nnaar kala dilay kala dilaba naar bay gelayaan qof mu'mina in xaqdarra lagu dilaana waa dembi kabiiraah oo aada u weyn allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waman yaqtul mu'mina mutacamidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما marka afar arrimood oo waaweyn baa meesha lagu sheegay qofkii qof muumina kas cad u dila maanta wax isku dilayna ma yaqaanaan bal raaga ceele iyo meesha la yidhaahdo waxa weeyaan cadale maxaa yaala la isaga dilaya dad muslimiinaa degan oo dad muslimiin dhulay leeyihiin gaalaa qabsatay marka in waxa weeyaan ay iyaga isku dilaan gaaladiina dukulshooda isaga nabad gasho waa nasiib darra wey marka cadowga waxaa fadhiya meelaha idiin dhadhow ayaga la dagaalama idinkuna iswalaashada muminiin ikhwo dadka muslimiinta waa walaalo wey marka walaalihi inay isdilaan ma ahan waa nasiib daro waana wax cadow ku farxaya kana faaidaysanaya hubkan ayaga isugu dhiibaya yani baawarta isku shidaalinaya rasaasta siinaya isku qaribaya marka waxaan leenaha cadowgaas ilaahay ha yeelinina waxa idin wadaan hana adeecinina ilaahay ka cabsada dadka caqligana waa inay shaqeeyaan odayaashu waa inay kacaan dadka waa in la dhex galo dadka muslimiinta la heshiisiiyo oo laisku dirayo loona jiheeyo meesha dagaalku uu yahay dagaalku meel buu ka socdaa oo xaq ah oo qofkii waxa weeyaan ku- wax ku gaaraanna maaragtay khayr iyo ajar uu helayo kii ku tagaana uu shahaado helayo ajir eh, dembi dhaaf laga helayo marka waxa wixii wahri jaahiliyadii laga soo gudbay iyo wixii maaragtay walaa- mu- muslimiinta iyo mujaahidiintu ay islaaxiyeen in dib loo furfuro ma ahan maantay cadow waa in loo wada jeestaa marka waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ee isdagaalaya dhiigga iska daadinaya ilaah inay ka cabsadaan subxaanahu watacaala caqligoodana uu shaqeeyo dadka waxgaradkana ay kacaan ganacsatada odayaasha culimmada oo qabaailka ka dhalatay ay dhex galaan hawshaan la islaaxiyo meesha dadku ay dagaalka xaqaan loo jiheeyo sidaasaan ugu baaqaynaa jazaak allah waayahay shacli in maxaa u sabab ah mar kasta in dagaalo ay ka dhacaan meelaha ay joogaan in, uh, shisheeyaha iyo lajiirayaashooda iyo meelaha mujaahidiinta ay ka soo baxaan in dib dadkii ay u dagaalamaan oo walaaltinimadii ay iloobaan oo iyaga ay isku jeestaan waxaa u sababa hadee nimankan waa mufsiduuna fi lard dhulkii la islaaxiyey walaa tufsidu larda bacda islaaxiha balaahi dhulkii la islaaxiyey dadkii la walaaleeyey inay dib u furfuraan ile cadowgaaba arrintiis wax dadka inuu qaybiyo isku diro fursadu ka dhiganaya ummaddu hadday midaysan tahay hal meel u wada jeedo yani cadowga ma iska celinayaan waa kasoo horjeesanayaan marka iyaga shaqadoodaba waxay tahay horena ayaga arrintan u sameeyey dadkan xuduuda u kala sameeyey ilaa talyaanigii ilaa ingiriiskii ilaa hadeer ilaa xabashida ilaa hadda kuwa caalamka jooga gaalada dadka inay qaybiyaan oo qoysqoys isugu diraan oo oo shacab shacab isugu diraan oo xuduuda u kala sameeyaan muslimiinta oo la isku mashquuliyo waaba shaqadii gaalada khudada ay qaateen wey marka meeshii ay tagaanba wixii ay mujaahidiintu islaaxiyeen dadka muslimiinta ay islaaxiyeen qabaailkii boqolaalka sana isdeel la islaaxiyey ayay dib u soo faagayeen nacaratul jiha waa dhaqankii yuhuudda wey waxaad ogtahay markii eh, nabigu sal alla alay slm magaalada madiine u imaanayay aws iyo khasrajaas dagaa boqol sana wax ka badan isdagaalayeen oo islaynayeen markuu tagay nabigu waa islaaxiyey waa walaaleeyey kadib waa waxay isku dayeen yuhuuddu in nacaraad soo soo macnaha waxyaalo qalado jaahiliyadii jiray iyo gabayo ay u qaadaan isku diraan ay ka shaqaynayeen oo nabigu dhex taagnaa weli bidacwi aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum oo nabiga dhexaadinaya marka yuhuuddaasa dhaqanka dhanba ka damba iyagana yu- yuhuudda ka amar qaadanayaan waxaa meesha hadda ciidanka socda artan waa yuhuudda ku xiran yihiin oo iyaga dhaqaalahaas iyo meesha keensada ay u shaqaynayaan marka dhaqankii yuhuudda ayay nimankani fulinayaan oo ah meel kastoo tagaanba dadka jooga inay isku diraan qoryaa isugu baraaway ka dhacaysay halkaanay ka dhacaysay meel kastoo tagaan waa saas ifsaad fil ardi ummadda in la laayo dadka la isku diro qoryaha la isugu dhiibo meel kasta wax beledi baadiyo la isku diro dhaqaale lagu bixiyo siyaasad ahaan loo galo la yidhaha maaragtay maamulkan ka tirsanta kuwan kuwan ka tirsan la isugu dhex qaybiyo ummadda in la baabi'iyo adduun iyo akhraba loo diido si dadku ay u- koox yar hogaa- ay u hogaansato oo ay adeecay uga soo baxdo intaasay rabaan ugu dambayntii shicali in dadku iyo qabaa'iladu inta badan waxay ku dagaalamaan dhul xilli soomaaliya aad og tahay dhul baaxadle in allah subxaana watacaala uu ku manaystay meelo badanna shisheeyuhu ay haystaan oo ay dhibaato ka wadaan miyaysan habbooneen in intii dhul ay ku dagaalami lahaayeen in shisheeyaha ay iska dulqaadaan oo dhulka kale baaxadale ay ka faa'iidaystaan runtii eh, waa nasiib dar dhul in lagu dagaalamo khaasatan soomaaliya haddii la joogo dhul waasac oo. waxaa laga yaaba boqol kilomitr inaad socoto wax degan baad arkayni haddaan leeyahay meeshaan qabaa'il isku haysta oo xuduud u kala qodanta waxaan yacni baahi ma jirto dhul isu dagaalo dhulku waa waasac ummaddana waa deeqaa waa dhul barwaaqo ah meel kasta waxaa la daaqsan karaa meel hadda marka walaayaadka la joogo dadka wada degan dhulkiin waa deeqay qolo kasta waxaa midka geda jooga wuxuu soo aadaa jubbooyinka midka jubbooyinka gedu aadaa midka hiiraan jooga meeshaan aadaa saas isku dhex maraya ummadii daaqiya waasac noqday meel kastaa la iska dayi karaa dhibaato ma jirto dhulku waa ku filan yahay laakiin waxaan waa khudda gaala ay wado dhulki in loo kala xaxadeeyey meeshan talyaaniga waa meesha xad ka sir la yidhaahdo qabiil qabiil la isugu diray barnaamijkii lasoo noolaynaayo marka waxaan leenaha waa nasiib daro maanta in dhil- dhul- dhig loo daadiyo baahi aan jirin iyadoo dhiigga baahida loo daadin ay taagan tahay dhulkiiba gaalaa xirya ka samaysatay beerihii muslimiinta degtay meel kasta waxay dhibaato ka wada in gaaladan la iska qaado dhulka ayaa la rabay oo dhulka laga- laga kacsado Ee, intii waxa weeyaan marka in intii la isku qabsado baadi meeshaan bagarbaraa ka qodanaya meeshaan daaq in noqonayso dhul iska waasac meel kasta la degi karo oo ummadda ku wada filanba yacni waa nasiib darro maanta in dhul iyo barnaamijkiis dhiigi loo daadido muslimiin loo laayo dadka cuqolo iyo culamaa udiin bay leeyihiin qabaa'ilada dagaalamaya ugu dambayntii maxaad ku leedahay waxaan ugu baaqaynaa cuqalada iyo hogaamiyaasha odayaasha qabaa'ilka ee waxgaradka ah iyo culamaa udiinka iyo dadka caqliga leh indheergaradka ah inay kacaan oo hawsha noocay ka dhii- ka dhii- ka- ka- ka dhii- macnaha ka kacaan oo arrintan ay ka dhiidhiyaan oo dadka muslimiinta dhiigooda bilaasha ku daadanaya waxuu ku daadan lama garan waa j- waa dariiqi tareenka jahanamo oo maanta kulligood waxa hadday islaayaan jahanamo ku aruuraya arrintaas inay ka hortagaan oo dadkaas ay wadbad- ku badbaadi lahayn shareecada sheegtay sharciga ilaahay lagu kala dhexdhexaadiyo ummadda lagu ka- lagu lagu kala hog- lagu kala nabadgeliyo dhiigooda deris deriska iyo xuquuqda isku leeyihin dadka soomaaliya kulli waa deris waana qaraabo marka qofka muslimka deriskiisa inuu dhibaato u geysta waa wax aada u weyn qofka qaraabadiisa inuu dilo dadka hadda waa dad isku wada qoys ah meesha isku laynaya oo kulli wada qaraabo ah marka waxaan leenahay arrinta ilaah looga cabsado subxaanahu watacaala islaax daat albayn ha loo istaago dadka arrintaa u istaagana ajir weyn bay leeyihin laa khayra fi kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaah fasawfa nu'tiihi ajran cadiima dadka dhaqaalaha meelaha kale ku bixinaya qabaa'ilka ha ku bixiya dhexda dhaqaalaha cunto hantiba haystaan ganacsataa ka mid a maanta ninkii dhaqaalihiisa ku bixiya qabaa'ilka in la kala dejiyo ajir weyn buu helaya wax weyn buu ilaagta ka helaya marka waxaa le islaax baynaas ha loo istaago waa cibaado weyn ajarna waad ka helaysaan dadkiina waa ku badbaadinaysaan insha allahu tacala kaasi waxa uu ahaa sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka dagaaladan ayaa ku soo aadaya xili maamulka cadale ee dowladda federaalka uu sheegay in dhulka dowladda federaalka ay haysato ee shabeellaha dhexe uu yahay mid aan nidaam ka jirin isagoo si gaar ah uga hadlay dagaal beeleedyada raagaceele iyo cadale dhexdooda ka soo cusboonaaday waa kan mukhtaar cadde oo ka mid ah maamulka cadale ee dowladda federaalka aad baa umahadsan tahay runtii aad baan uga xunnahay runtii in dagaaladaasu ay noqdaan kuwo mar walba soo noqnoqda kuna bata dhagaha ee shacabka soomaaliyeed ee si qaasa dadka kasoo jeeda deegaanadaas waa wax runtii aad iyo aad looga yaqiiqo oo aanan fiicnayn bulshada dhexdeeda diinta islaamka hadday noqon lahayd dhaqanka hadday noqon lahayd runtii wax aad iyo aad looga xun yahay oo ummadda dhan ay mar walba maqlaan dhagahoodu ay kusoo dhacdan ay aad u libsanayaan waayo waxaana marka baaqeen rabaa inaan waa wax aan macno badan lahayn oo aana qabiil iyo beelo wax kala tirsanayo hadday noqon lahayd dad isdilay oo lakala maaragtay aargoosanayo ama dad deegaano isku haysto wax noocaasi runtii ay salka ku hayaan hase ahaatee ujeedada iyo wax maaragtay dagaaladaas weyn oo aan ilaa hadda fahmin oo wax looga qaban la-yahay ayaan waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay in dad deegaanka meesha dadka ku dagaalamayaan oo aanan haysanin wax adeeg dowladeed ah ama adeeg nidaam dowladeed oo dadka maaragtay ay haystaan si haddii dhibaata ay u dhacdo maaragtay loo kala dhexgalo gacantooda loo kala qabto ama nidaam sharciya oo ay ku kala baxaan oo cadaalad leh oo ay isticmaalaan marka waxaasoo dhan waxaa ugu wacan siyaasad xumo meesha ka jirto oo haba yaraatee wax damqasho ah oo aan dadkaas dhiigooda iyo maaragtay cidigooda iyo ummadnimadooda maanta ka damqanaya aysan meesha joogin hadday noqon lahayd dowlad deegaan hooso hadday noqon lahayd dowlad state level hadday noqon lahayd dowlad dhexe oo federaal ah haba yaraatee wax maanta aan u aragno inay deegaankaasi ama xanuun ku hayso ama ay muhiim u tahay oo meeshaasi maanta ka jiraa ma jiro mar walbaba dadku waa dad reemiyi ah oo daaq iyo dhul iyo maaragtay xoolo iyo intaba maaragtay ka dhexeeyo waa dad aan nidaam dowladeed haysanin oo nidaamka dowliga markaan kuleeyahayna waxaan ula jeedaa wax maamula oo meesha maaragtay maamul la sheegi karo la tilmaami karo wax ka qabta arrimahooda hadday noqon lahayd xagga dowladnimada iyo hadday noqon lahayd xagga adeega bulshadaba ma haystaan way u caddahay in dadka deegaanka mar walba ugu dagaalka badan ee laga soo sheegay ay tahay deegaanka shabeellada dhexe qaarsan deegaankaas cadale marka waxaa keenaya inay soo noqnoqoto marka meesha wax maamula oo saameyn leh ama shaqaynaya oo ka jira ma jiro maamul magacyeel ah oo hirshabeelle ee hoostaga oo runtii ama hirshabelle guud ahaanba wax iska magac ah ah ayaa jira meesha wax ka sokeeya intaas meesha kama jiraan taasaa ugu sababa meesha dadka degan waxay u baahan yihiin mar kasto haddii xitaa ay dhergarad yimaadaan ama aqoon-yahan ama dad waxgarad bulshada ah ay wax ka qabtaan in arrintaasi fulinteeda ay mar walbaba gacanta ugu weyn lahaato cidda maamulka meesha ka ah oo ah maaragtay dowladda hirshabelle oo hadda maanta iyada meesha ku magacaaban waana nasiib darro in dowladda hirshabelle laftirkeeda ay dad ka mida maalin walba ay daba joogaan dadkaas deegaanka ay mashaariic ka dhigteen oo ay leeyihiin dib u heshiisiinaan u qabanaynaa iyo maanta dhan dib u heshiisiin aan dhammaanaynin oo macnana aanan ku sugnaynin wax macnaa ay leedahay aysan jirin maanta dhan lala daba joogo dadkii taa beddelkeeda halkii wax looga qaban lahaa hadday noqon lahayd baahida sharciyadeed hadday noqon lahayd baahida maamul hadday noqon lahayd wax kastoo adeeg bulsho ah meesha loo istaagi lahaa wax looga qabto maalin walba dadka waxaa lagu mashquuliyaa in la yidhaaho waa heshiisiinaynaa marka waa heshiisiinaynaa wax waxa looga qaban karaa dhibaato ummad dhiigooda ku daadanaya ma ahan
waxaa nagu soo maqan qodobo kale waxaana ka mid ah wararkii ugu dambeeyay howlgallo maanta iyo xalay dhacay oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab laakiin markan markas ka faallooda difaaca afrika ayaa sheegay in koror uu ku yimid weerarada xarakada al-shabaab xilli admis ay ka baxayaan gudaha dalka soomaaliya warbixin markaska uu qoray waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi warbixin ay daabacday majalada muntadaha arrimaha difaaca afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo a d f ayaa lagu sheegay inay al-shabaab bilihii lasoo dhaafay aada u kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha soomaaliya xil ciidamada shisheeyaha atmis ay bilaabeen inay ka baxaan dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa wuxuu ku dhawaaqay dagaal buuxo oo ka dhan ah al-shabaab laakiin waxaa muuqanaysa in kooxda xagjirka ah ay qaadayso weeraro culus oo beegsanaya ciidamada ammaanka ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacayay muntadaha arrimaha difaaca ee afrika sida uu sheegay wabseed diiwaan geliya howlgallada milatari muntadahna uu soo xiganayo intii u dhexaysay toddobylabaatanka mey ilaa saddexi labaatanka juun waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaaday in ka badan laba boqol oo weerar kuwaasi oo dhaliya dhimashada in ka badan toddoba boqol oo ruux weerarada ugu badan ee muntadaha diiwaangeliya ayaa waxay ka dhaceen gobolka shabeellaha hoose oo xuduud la leh magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaasi oo badankooda lagu beegsaday ciidamada midooda afrika ee atmis warbixintu waxay leedahay atmis waxaa saaran in amniga soomaaliya ay ku wareejiso ciidamada soomaalida marka la gaaro labada kun afariy labaatanka howlgalku wuxuu dhammaadkii bishii juun laba kun oo askari ka saaray dalka kuwaasi oo ka kala socdaya dalalka burundi kenya jabuuti iyo sidoo kale uganda saddex kun oo askari oo dheeraad ah ayaana lagu wadaa in dhammaadka sebtembar howlgalka atmis ka saara soomaaliya sida warbixintu sheegayso maxmuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayay soo xiganaysaa warbixinta kaasoo sheegaya in ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku adkaa doonto inay sugaan amniga deegaanada ay ka baxaan ciidamada shisheeyaha waxaana muntadaha arrimaha difaaca ee afrika uu leeyahay koror xoogan ayaa ku yimid weerarada al-shabaab tan iyo bishii maars halkaas halis ayaa kasoo socota cadowgu wuxuu isku dayi doonaa inuu ka faa-iideysto bixitaanka ciidamada atmis dadka la shaqeeya ciidamada ammaanka iyo kuwa atmis ee jooga deegaanada ay faaruujiyeen waxay la kulmi doonaan weeraro argudasho ah ayuu yidhi maxamuud sayid aadan oo la hadlayay idaacadda mareykanka warbixinta muntadahana ay soo xiganayso bishii mey al-shabaab ayaa weeraray saldhig hoy uu ahaa ciidamada atmis qeybtooda uganda bishii mey al-shabaab ayaa weeraray saldhig hoy uu ahaa ciidamada atmis qeybtooda uganda kuwaasi oo deganaa magaalada buulamareer oo qiyaastii boqol iyo labaatan kilomitir ka fog magaalada caasimadda ah ee muqdisho howlgalkaas waxay uganda qiratay in looga dilay afar iyo konton askari xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay xaqiijisay in halkaasi ku dishay ku dhowaad laba boqol oo askari waxay sidoo kale warbixintu soo qaadanaysaa weerar bishii juulaay ka dhacay deegaanka garileya oo ay baneeyeen ciidamada kenya ciidamada soomaalida ee halkaas joogay ayuu muntaduhu sheegay inay cagaha wax ka dayeen markii ay soo weerareen dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo xarakada al-shabaab ay gudaha soomaaliya kaga jirto dagaalo culus oo ka dhan ah ciidamada atmis iyo kuwa dowladda federaalka haddana muntadaha arrimaha difaaca ee afrika wuxuu tilmaamayaa in al-shabaab ay weeraro hor leh kasii fulinayaan gudaha dalka kenya oo derisla ah soomaaliya sideed sargaal oo ka tirsan booliiska kenya ayay ku dileen meel u dhow xuduudda soomaaliya iyo sidoo kale dhulka n f d kadib markii ay qarax ku burburiyeen gaarigii ay saarnaayeen laba toddobaad ka horna al-shabaab shan qofood ayay ku dileen laamu iyagoo gubay guryo ay dad deganaayeen ayay leedahay warbixintan cusub kenya iyo uganda oo keliya maaha dowladaha ay ciidamadoodu la kulmayaan weeraro culus oo uga yimid xagga xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ciidamada etoobiya iyaguna la kulmayaan weeraro khasaaro dhaliya oo uga yimid dhanka xarakada al-shabaab waxay warbixintu tusaale usoo qaadatay camaliyaadkii waaweynaa ee lagu qaaday saldhigga ciidamada etoobiya ee magaalada doolow halkaasi oo looga dilay boqol saddex iyo labaatan askari sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhanka kale maamulka jubbaland ayaa si adag uga digay bixitaanka ciidanka admis iyagoo sheegaya in al-shabaab ay la wareegayaan goobaha ay ka baxaan ciidamada shisheeyaha wasiirka amniga maamulka jubbaland yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal ayaa qayladhaan xoogan ka muujiyey dhimista ciidanka admis gaar ahaan kuwa kenya iyo etoobiya ee fariisimayaasha ku leh qayb ka mid a gobolada jubbada hoose iyo gado dhuumaal ayaa hadalkan ka sheegay doolow oo ka tirsan gobolka gado halkaas oo la sheegay in ay isku fahmi waayeen iyaga iyo saraakiil ka tirsan xabashida etoobiya soomaaliya muddo ka badan dhowr iyo toban sano waxaa ku sugnaa ciidamo bara kala duwan ilaalinhayay oo ka tirsanaa midowda africa ka tirsanaa waxaa la yidhi ciidamadii waa la dhimayaa waxaan aad uga digaynaa ayada oo aan dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ayn u diyaargaroobin in goobaha ciidamadaas ay joogaan si sahlan looga saaro sababta waxaa weeyo ee ciidan sidiisa markii meel laga saarahayo waa in loo helo ciidankii bedeli lahaa oo meeshaas la wareegi lahaa in loo helo waayo laakiin ayadoon ciidan meesha loo haynin meel heblaha laga baxo haddee meel heblo toban sanaad waardiyeynaysay oo maxaanku idhahdaa shacbiga soomaaliyeed dhiiggooda ay ku daadanayeen oo ciidamada soomaaliyeed lagu leynayey oo kuwa midowda afrika lagu leynayey haddaad marka ka saarta ayadoon loo diyaargaroobin maxaad faa'iiday maxaad meesha u joogtay maantay aan idinla hadlahayo maxaa ka taagan galiley galiley baa laga baxay ciidanka midowda afrikaa ka baxay maxaa maanta ka taagan maxaa laga faa'iida marka waxaa laga faa'iida maxay tahay waxaan arrintaas cod dheer ku odhanayaa dowladdeenna soomaaliyeed ee federaalka ah in arrintaas aan ciidamada midowda afrika aysan ka bixin goobaha gacanta ay ku hayaan ayada oo aan loo diyaargaroobin oo dowladda soomaaliyeed aan u diyaargaroobin oo ciidanka bedeli lahaa aan meesha la geynin oo difaacyadii aan la sugin in aan la dhihin wakhtigii baa dhammaadaya ha laga baxo haddee wakhtigii dhammaaye ciidankiina meesha ka baxayey waxaan ka hadlayaa gobolka gedo gobolka gedo maantay dowladda aan saaxiibka nahay oo etoobiya waxay ku sugan tahay lix goobood oo ka mid ah doolow luuq yurkud garbahaarey buurdhuubo iyo baardheere hal goob hadday ka baxda maanta oo ciidamada etoobiya hal goob ay ka baxaan hal saac kabacdi khawaariijta baa soo gelaysa ayadoon marka loo diyaargaroobin arrintaas ayada oon dowladda soomaaliyeed maxaan ku idhahdaa arrintaa u diyaargaroobin ha laga saaro ha laga saaro melhebla ha laga saaro midda geriley ka dhacday mid ka daran baa ka dhacayso marka ay ka baxaan ciidamada ay dugsanayaan maxaa ka dhalan karo sidaa daraaddeed dowladdeenna sharafta loo soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in arrintaas dib looga noqdo loo diyaargaroobo marka loo diyaargaroobo kabacdina maxaanku idhaahdaa ay noqoto ka bixitaanka iyo la wareegidda meesha laga baxayo ciidanka la wareegi lahaa ciidamada midowda africa oo maxaanku idhahdaa soomaaliya jooga oo intaa dhiiggooda ku daadanayay maanta hadday ka baxaan meel ay labaatan sano hayeen ama shan iyo toban sano ay hayeen waxaa weeye waxay u loogeen cadowgii ay shalay ugu soo gurmadeen ayay u loogeen un-ka ama waddamada deeqbixiyayaasha oo ciidamada midooda afrika mushaarka yarkaa siiyo mushaar yar ha ku doorsanina inaad cayilisaan oo dadkanaga shilimaad yar way isdhammeen ciidanka ha la dhimo waxaa ka muhiimsan hal qof ay disho ayaa ka muhiimsan marka saa daraaddeed guud ahaan markaan isku soo duubo waxaan ku soo gebagabaynayaa ayadoo oon loo diyaargaroobin ciidankii bedeli lahaa meeshaas oo taya iyo tiraba isku filan in aan lagu degdegin in la yidhaahdo meel heblo ha ka baxeeno ciidanka midowda afrika maantay waxaa tusaale noogu fulan meeshii ay ka guureen oo gerilay waxa ka taagan
wahagaag buuq iyo sawaxan ayaa hariyey baarlamaanka puntland xilli uu jiro qorshe la doonayo in mooshinka furista dastuurka lagu dhammeeyo meel ka baxsan garoowe galfadhiga golaha wakiilada maamulka puntland ayaa maanta waxaa ka taagnaa sawaxan iyo buuq kadib markii dhowr xildhibaan ay soo jeediyeen in golaha laga raro magaalada garoowe ee fariisinka u ah maamulka puntland xildhibaanada ku dhow saciidani oo kale ah axmed daad dhaashane sharme arke cabdirashiid afgaduud iyo cali cabdiwaaxid ayaa soo jeediyey in golaha baarlamaanka loo raro magaalada qardho sababo ku aadan xiisadaha amni daro awgeed ee ka jira magaalada garwe hase yeeshee waxaa arrinkaasi dood kulul kala hortegay mid ka mid a xildhibaanada laga soo doorto gobolka nugaal taasoo buuq ka dhex dhalisay kulankii maanta iyadoo markaasi kadibna guddoonka baarlamaanka puntland uu sheegay in doodda amniga caasimadda ay mar kale ka doodayaan oo aysan maanta furnayn shalay ayay ahayd markii saraakiil mucaarad ku ah maamulka puntland ay soo bandhigeen dhoolatus military oo ay samaynayeen maleeshiya tababar loo soo gebagabeeyey kuwaas oo qayb ka noqonaya ciidamada ka soo horjeeda maamulka saciid cabdulaahi dani
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro iyo howlgallo qorshaysan ka furiyey gobollada banaadir shabeellaha hoose hiiraan iyo gaarisa dagaal u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo askarta dowladda ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu ka dhacay duleedka degmada halgan ee wilaayada hiiraan dagaalka maanta ayaa kusoo beegmay xilli ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada hirshabeelle ay ku leeyihiin degmada bulaburta ee wilaayada hiiraan sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisinka ciidamada dowladda ee isgoyska ceelasha biyaha duleedka muqdisho isla banaadir waxay xalay mujaahidiinta dagaal ku qaadeen saldhig kale oo ciidamada dowladda ay ka samaysteen xaafadda al-nasir tree ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho shabeellaha hoose haddaan eegno ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerareen fariisimaha ciidamada dowladda ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiintu shalay weerareen isbaarada ciidamada dowladda ee deegaanka tixsiile oo ah deegaan u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo walaweyn dhimashada waa laba askari waxayna shabaabku goobta kala tageen laba qori oo ak ah iyo saddex buush sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig deegaanka arbaco ay ku leeyihiin askarta dowladda lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka gaarisa waxaa xog laga helayaa dagaal kowdii bishan hijriga ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen kontarool ay ku sugnaayeen ciidamo soomaali ah oo ay aasaastay dowladda kenya barta la weeraray ayaa ku taala deegaanka baquur oo ka tirsan gobolka gaarisa ee ku jira gacanta gumaystaha dowladda kenya dagaalkaasi waxaa lagu dilay hal askari هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
guud ahaanna caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin leenahay sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم